suuqa magaalada baydhabo ayaa xalay dab qabsaday waxaana dabkaasi ku hanti beelay ganacsato dhowr ah oo dukaamadoodii aysan waxba ka badbaadin ganacsatadaas waxaa ka mid ah xuseen xaaji cusmaan falastiin axmed iimaan ayaa khadka telefoonka kula xiriirtay waxayna ugu horreyn weydiisay bal dabku sida uu ku bilowday iyo khasaaraha u geystay
walaal wuxuu ka bilaabay dabka suuqa oo la dhahayo oo kuwaanka weyn agtiisa wuxuuna bilaabday afar saac idbar habeenimo dadkii ayaa iskugu soo imaaday meesha meel oo waxay ahayd meel weyn oo lagu ganacsanahay oo goob ganacsi ay ahayd mafahanti marka meelse waxaa u badnaa anigoo ah dadkii meesha oo deganaa oo ka ganacsanayay marka dadka kalena ay meeshana waxay u ahayd meel geris camalna way ahayd mafahanti meesha dukaan dukaamada galaasheeda waxaa fadhiya luuq oo lagu ganacsanayo qolada oo biraha ay garaacaan marka dhinacaasna waa loo malaynaa dhinacan oo kale bari meesha ay ku xigtana gabdha ayaa shaahi ku iibsada ilaa iyo imse dukaan ayay waxyaala kasoo gaarta wallahi waxaa aga weyn hadda ilaa iyo toddoba sideed camal dukaamo wax weyn ayaa soo gaaray kuwa kalena g kuwa kalena wax baa gaaray marka kuwa kal kuwa u badan waxa waaye dukaamiyaasha hadda oo dukaamada maxaa lagu iibin jiray dukaamada waxaa lagu iibin jiray sida bagaashka raashinka wax kasta hadda dabka ma istaaga dabka hadda waxaa u imaaday booyadaa la keenay saddex ilaa iyo afar booyadood camalaa la keenay dabkii hadda wuu joogsaday ilaahay wuxuu bixiyey dad gurmud ah maasha allah dadkaas ayay isku ay iskugu imaadeen meesha dad badan ayaa meesha tagay marka dadkaas ayaa garab laga helay meesha si ayay ku dantay dabkii haye adiga qof ahaan maxaa khasaaro ahoo kaa soo gaaray ani wallahi dukaankay hadda waxba kama hayo meeshii waa gubatay soomaa maxaa lagu gedi jiray dukaankaaga maxaa iibin jirta ani waxaan ku gedi jiray raashinka iyo cabitaanka iyo waxaasaan ku iibin jiray marka waxba dukaankaaga kama badbaadin maya maya hadda wixii meesha ku jira maano wixii meesha ku jiray int intoodaba way gubeen way gubteen ma jirtaa khasaaro soo gaartay dadka ama dhaawac ha ahaatee ama dhimasho ha ahaatee maya maya taas waa laga fiican yahay taas waxba ma soo gaarin dadka maasha allah dada ilaahay keenay meesha dadka hadda khasaare iyo dhimasho waxa la dhahay wax intaas ma arkin anigu marka dukaamada kaleoo saaxiibada oo meelaha ku yaala maxaa iyagana soo gaareen ku ku saaxiibada ah waxaa u badan gabar aniga ay igu soo deg laba gabdhood ay igu soo degan yihiin mid la dhahayo ameel midna hoodan la dhahayo kuwa kalena dhinaca gadaalna waxaa laga gadaa moos ayaa lagu iibiyaa moos ayaa lagu iibiyaa kuwaasna waxba uma harin iyagana saas camal waayo iyagoo dhan way gubteen mafahanti haye marka dhinaca hadda gubtay ee suuqa magaciis haddaa sawir naga siiso waxaa ugu yaalaa dhinaca weyn suuqa weyn oo khudaarta lagu iibiyo iyo kuwaanka kuwaanka weyn kuwaanka weynaa loo yaqaana meesha mafahant kuwaanka weyn ayaa loo yaqaana kuwaanka weyn waayo marka ma markii ugu horreysay ee uu dab ka kaco suuqa magaalada baydhabo mise horeyna waa ay u dhacday in dab sidan oo kalea uu suuqu qabsado maya maya dad dab saan oo kalea weligiis kama dhicin meeshan dab oo saan u weyn barxadii saan ay tahay saan u weyn ma ka dhicin fast one waayo fast one waayo adiga see ku ogaatay in dukaankaaga uu gubto marka ugu horreysa aniga taleefonaa laysoo diray xuseen taleefonaa laysoo diray xuseen waxaa laygu dhahay dukaankaada iyo kuwii dariskaada ee inba way gubteen soo gaaraa laygu dhahay kasoo soo cararaa laygu dhahay furihii iyo wixii soo qaad markaan tagay meeshii oo meel laga qabsanaayo aysan jirin ayaan u tagay haye oo marka aad tagtaba dukaankaaga waa baaba-sanaa waa baaba-sanaay waa baaba-sanaay waxba kama soo harin haye hadda xaggee wax ka bilaabaysaa adiga iyo ganacsatada kula midka ahba maasha allah aniga waxaan ka bilaabaya suuqayaan joogaa magaaladayaan joogaa insha allah shaqadii anawaa kasaa insha allah wax ani hadda aan tabanahay hadda ma maysan jirin kaasi waxa uu ahaa xuseen xaaji cusmaan oo ah mid ka mid a ganacsatada suuqa magaalada baydhabo oo xalay dab uu baabi'iyey hantidoodii waxa uu khadka telefoonka ee magaalada baydhabo ugu warramay wariyaheena falastiin axmed iimaan